meeshaan si fiican u dejiyey ciidamana ku aruuriyey ciidamo koonfur galbeed meesha ku aruuriyey ilaa saddex boqol oo afadood iyo afartan iyo shan ku aruuriyey oo meeshii muxuu aha yani allah u naxariisto cumar dheere generaal cumar dheere oo wasiirkii dalxiiska markaas koonfur galbeed ahaa la aruuriyey ciidamadaas naqabradeedii iyo muxuu ahaya waayo aragneyda iyo aqoonteydii ayaa muxuu ahay laga maarmayaay sidaas darteed ayaa muxuu aha odayaashii dhaqankii iyo muxuu ahay gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose markii muxuu ahay shaqada muxuu ahay laga wareejiyey anana laga wareejiyey meeshii sidaas darteed ayaa muxuu ahay lagu wareejiyey in aan muxuu ahay kusoo noqdo oo dadkii shacabkii oo islaynaayo iyo qabiil qabiil iyo waxa meeshii ka dhacay ka dalaacay aanu dhaw aanu dabadeyn haddana muxuu ahay wixii in isku habeeyo oo isku toosiyo oo qabiilnimada iyo wixii ka saaro oo qalbigooda nadiif uu noqdo aan muxuu ahay yani istuuso dad walaalo ah oo isdagaalamaya aan muxuu ahay arrintooda dhex galo oo aan ka dhigo dad walaalo ah wada degan oo deegaankana wadaalay ayaan ka dhigo haddii ilaah yidhaahdo ma garata degmo aadan maamulin in laguu magacaabo maxay soo kordhin kartaa
waxay soo kordhin kartaa anigu maamulka iyo muxuu ahay muxuu ahay maareynta si fiican u aqaanaa dadadna waa uleeyahay aqoonteedana waa leeyahay aad iyo aadaan muxuu ahay yani dadka shacabkii deegaankii iyo degmadii iyo niwaaxigeedana isugu wadi jiri beelaha meela caradaas degana aad baan isugu soo dhaweyn jiray meel kasta ahaataba dadka walanweyn degan muxuu ahay iyo koonfur galbeed oo dhan aad baan muxuu ahay usoo dhaweyn jiray aad baan wax ugu qaban jiray aad baan muxuu ahay ula socon jiray dadkii shaqadooda xataa dadkii muxuu ahay yani dhibaato ku dhacda iyo dadkii qoryo laga hada iyo waxaas oo dhan wixii o dhan waa gudi jiray oo waa isu soo dhaweyn jiray habeenna meesha kama dallaaci jirin haddana muxuu ahay haddii ilaah yidhaahda wixii aan rabaa inaan tirtiro oo baahidaas oo muxuu ahay liqal awgeed ayaa muxuu ahay la yiri muxuu ah hawshii ninkaas kama maaranta alcadaala ha lagu soo dhaweeyay haddii ilaah yidhahda marka gobolka garaa gobolka shabeelle hoose uu i yeer waa u tagay muxuu ahay yani shaqadaas qabsay uu yiri ma garatay raadiyaha ka hadal ayuu yiri ma garatay raadiyaha waa ka hadlay waa u baaqay dadka isdagaalaya la hadal oo amarkayda waaye amar amar si si aad muxuu ahay yani ula hadasho dadkaas oo muxuu ahay yani amarkayda adoo qaadanayo amar si oo muxuu ahaa la joojiyo dagaalka oo soconayo oo qabiil qabiilka iyo waxaas ma la arki karo qofkii lagu arkana muxuu ahay tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadaya gobernatoraha amar caynkaas si amarkiina waa sii ma garata
qorshayaasha kale ee kaga aadan arrimaha degmada maxay yihiin
qorshayaal kale nooga aadan dadkii deganaa meesha muxuu ahay degmada laga deganaa dhibaatooyin fara badan oo ku dhacay dadkii waa bara kaceen oo qaar xamar ay joogaan qaar wanlaweyn ay joogaan qaar afgey ay joogaan qaar muxuu ahay meelay ka baxeen lama ay waan fariireen qaar waxay joogaan muxuu ahay yani duleedka magaalada muqdisho ayaa joogaan dadkii dhan marka sidaas ay waga noqdeen oo qaxootiga ay ahaayaan ay noqdeen marka qaxootigiiaan hadda iyo baadagoobkiisaan hadda gala haddii ilaah yaraada hay-adahaas falkaan rabaan aan ugu yeero oo dadkaas aan meel iskugu keeno haddii ilaah reerleedo oo degme le wixii ka tirsan oo dhan aan muxuu ahay hal meel intu iskugu keeno hadday noqonayso muxuu ahay wanlaweyn hadday noqonayso muxuu ahay afgooye hadday noqonayso muqdisho intaasoo dhan ilaah yira inaan macaawin u raadiyo haddii alla idnimo gala